barnaamijkii baraarug oo inala diyaarah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad wadani mahadsanid maxmeerow kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena toddobaadlaha ee baraarug oo ka baxa redio kismaayo codka jubbaland kaas oo aan ku eegno sida muwaadiniintu gaar ahaan dadka aan laga talagelin ka qayb qaadashada go-aanada masiiriga ee bulshada iyo deegaanadooda kooxaha bulshada ka tirsan sida barakacayaasha bulshada laga tirada badan yahay haweenka iyo dhallinyarada mararka qaar waxay ka maqnaadaan ka qaybgalka go'aan qaadashada arrimaha muhiimka ee deegaanada sida doorashada hoggaanka ama maamulka bulshada sidoo kale xog la-aanta iyo sidoo kale faham la-aanta ku saabsan sida looga qayb qaato arrimaha bulshada ayaa sii kordhaya aan idhaahde caqabadahan jira barnaamijkeenna maanta waxaan ku eegeynaa in muwaadiniintu dhab ahaantii ama muwaadiniintu dhab ahaantii ma helaan fursad ay fikirkooda ku cabiraan si xor ah ugana qayb qaataan doodaha iyo go'aanada saameeya noloshooda ujeeddada barnaamijkan waa in la dhiirigeliyo ka qaybgalka dhammaan bulshada gaar ahaan kooxaha inta badan eena laga tirada badan yahay sida barakacayaasha iyo sidoo kale dadka nugul iyada oo dabcan haweenka iyo dhallinyarada ay qayb ka yihiin si codkooda ay u dhiibtaan ugana qayb qaataan arrimaha maamulka iyo horumarinta deegaanadooda waxaa marti noogu ah barnaamijkan oo istuudiyaha nugula sugan ruqyo maxamed axmed iyo cabdijabbaar maxamed jaamac waxaana aan kaga hadli doonaa sida ay dowladda iyo hay-adaha kale uga shaqeeyaan in bulshada loo fududeeyo helitaanka xog ay fahmi karaan si ay uga qayb qaataan arrimaha maamulka iyo horumarinta bulshada kusoo dhawaada dhammaantiin barnaamijkan waan idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka islamarkaana in aad barnaamijka qayb nagala noqotaan farxad gaara ayay noo tahay dhegeystayaal intaan ku guda jirno barnaamijkan doodihiina muhiimka ah waxaan jeclaan lahayn in aad markaasi aan maqalno fikirkiina iyada oo lambarka fariimaha gaagaaban ee s m s-ka ee markaasi lacag la-aanta ah aad kusoo diri kartaan labo sideed ewer ayaad noogu soo diri kartaan fariimihiina iyada oo sidoo kalena lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar aad si toosa usoo beegsan kartaan sidoo kalena isagana aad nagula wadaagi kartaan aragtiyihiina oo markaasi kooban oo aad si toosa noogu soo diraysaan su-aasha toddobaadkan ay dhegeystayaasha aragtidooda ka dhiibanayaan waa maxaa ka hor istaaga in ay markaasi ay ka hadlaan arrimaha saameeya bulshadooda waa dhallinyarada eh mar kale maxaa ka hor istaaga ama maxaa kaa hor istaaga inaad ka hadasho arrimaha saameeya noloshaada maxaa kaa hor istaaga inaad ka hadasho arrimaha saameeya noloshaada waa su-aal markaasi aan doonayno in aan su-aasha markaa ama dhegeystayaasha aan hordhigno si aragtidooda noogu soo diraan lambarka fariimaha gaagaaban labo sideed eber waxaanad markaasi aad si toosa noogu soo diri kartaa lambarkaas iyo sidoo kale lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar martida barnaamijka ayaan soo dhaweynayaa iyo ruqyo maxamed axmed ruqyo soo dhowow marka hore dabcan su-aasha kuwaad haddii aan ku weydiino maxay yihiin barnaamijyada ama dadaalada ay dowladda iyo hay-adaha kala sameeyaan si bulshada loo siiyo xog ay fahmi karaan oo ku saabsan sida loo qayb qaato hoggaanka iyo horumarinta bulshada alxamdulilah ilaah baa maxad iska leh waxaad igu tiri bulshadaasi sidee hoggaanka loo siyaa runtii bulshada hoggaanka waxayba oga helaynin hoogaho cabsi cabsiga ku jiro ee, qofka hadduu cabsanayna sii raba dee sidra uma heli karo ee, bulshada ee, wa- waxay u baahan tahay in la wacyigeliyo wacyigelin bilaaran in la siiyo ee, in bulshada laga qeybgeliyo in oo, xarumo loo furo oo sidii ay- ay ay ugu qeyb qaataan bulshada meeshay kala mari hayso in oo looga shaqeeyo bulshada barakacga oo xaalad aan ka warqaban meeshii loo kala socdo wax uma haayaan waxay u baahan yihiin qolada barakacda ama qolada ritaaneeska ka soo noqdeen dib u soo noqdeen waxay u baahan yihiin in la siiyo tababar u gaar ah wacyigelin u gaar ah sida bulshada dadka ay ula jaan qaadaan because qaabkii loo socday qaabkii kale warba war maba haayaanba adduunka dhankii loo socda war uma ogyihiin waxaa laga rabaa dowladda inay gaarsiiso gacantoodii dhirarka badan sida ay uga soo qayb galaan ay joogaan eh, dadka oonay laga tiro badan yahay ama nu- bul- bulshadu eh, way u nugul yihiin qaabkii loo marayna ma garanayaan waa gartay marka een, barnaamijyada iyo sidoo kale dadaalada ay dowladaha iyo eedaha kale inay sameeyaan maxay tahay ee, in bulshadaasi si loo gaarsiiyo ee, xogahaasi ay fahmi karaan sax waxaa laga rabaa eh, dowladda inay ka warqabaato oo dadkaas mar walba oy hindhag ilaalmo gaar leh inay u lahaato dowladda ayaa laga rabaa iyo hay-adaha kala duwan because dadkaas bulshada war uma haayaan noloshadooda war uma haayaan mar kasta waxaa laga rabaa ilaalmo dheer oo gaar ah inay u lahaato bulshada dadkaasi oo oo tabarta gaaban
hagaag waayahay waa mahadsan tahay ee, ruqyo maxamed axmed waxaan soo cabdijabbaar ee, maxamed jaamac een, cabdijabbaar soomaaliya waxaa ku nool ee, bulshooyin kala duwan oo leh luuqado iyo asal kala duwan sidee loo hubiyaa in xogtu gaarto qof walba qaab iyo luuqad ay fahmi karaan Een, bismillahi rahmaani rahiim adeeg Soomaali aad iyo aad u mahadsan tihiin Een, sul- waxaan u maleynaa in saxda ah een, luuqa iyo laaja waxaan ognahay inay laba shayaabood ay kala yihiin luuqadda waa tan hadda aan ku hadlayna waay laajadaha maayga afmashinguliga Ah. Eh, si oo bulshadaas loo iyo wacyigelin waxaa loo baahan yahay in la helo een, shirar eh, lagu wacyigelinayo in la helo een, wax tababaro bulshada ku saabsan een, in la helo barnaamijyo idaacadda ka baxa oo taxano ah sidaan wad ognahay een, qof aan hadda mobile haysan ma jiro qof walba soo wuxuu ku dhex jiraa social mediahii u- u isticmaalaya ha baraha bulshada aad u isticmaalaya Een, marka way sahlan tahay marka in bulshada la gaarsiiyo eh, wacyigelintii iyo barnaamijkii la rabay inay kaga qayb qaataan doorashada waxbarashada shirarka iyo barnaamijyada idaacadaha ka baxo Een, waa wax aada u sahlan markaa eh, wayna sahlanaanaysaa waa wax aada u dhow waay Eh, marka waxaan oran lahaa in shirarka la badiyo een, barnaamijyada wacyigelinta la sameeyo social mediaha loo maro idaacadaha la marsiiyo ayadoo dadka laajadahooda loogu maara loo sii marin loo sii marin loo sii gudbinayo waa waa tahay marka een, dadka kale aan haysan taunadan iyo sidoo kale qaabkan casriga ee hadda ee wacyigelinta loo adeegsado sida dadka barakacayaasha ah iyo dadka miyiga ama baadiyaha meelaha fafa ku nool sida iyagana ay tahay in loo gaarsiiyo Eh, waxaa ognahay xagga amniga markasta muhiim ka ah waa tahay haddii eh, barakacayaasha waxay ka soo barakaceen dhul aan maaragtay deegaankoogii ah oo ay ku lahaayeen xoolo iyo hanti iyo deegaanna ay ku ahaayeen Eh, qofka marka muwaadinka ah waa tahay eh, qofka eh, eh, barakaca ah ereyga barakac waa qof muwaadin ah oo deegaankiisii duruufo ay ku yimaadeen oo deegaankii ka guuray laakiin dhul kale oo asaga uu leeyahay eh, degay waayo waxaa arkaysaa dadku dhahay dadkan waa qaxooti waa tahay qaxooti waddankaada qaxooti kuma tihid waddankaaga barakaca ku tahay Waayahay.
waddankaagii Mhm.
waxaad ku tahay barakac Waayahay.
marka ee, qofka barakaca markuu yimaado meelihii dowladda ay ka talinaysay waxaa u sahlanaanayso marka si guud waa waxaad leedahay waa xogtaas waa waxay leedahay qaabab kala qaab duwan oo loo loo mariyo haa waayahay
tusaale ahaan oo meelaha hadda maaragtay oo maamulka una gaarsiisnayn dee lamaba gaarsiin kara mogtahay waayahay oo xogtii ma waxay ila tahay ma heli karaan laakiin dadka soo barakaco oo agaarka ka soo barakaco halka yimaado waxaa u sahlaanayso inay wax walba informationkii ay si fudud ku helaan
halo asalaamu calaykum waaleykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
waan ku salaamaya walaalkayga cali farsamo yaqaanka waana barnaamijka ku hoosa dhammaanteen waxaan leeyahay fiid wanaagsan hortada sababta dhameestiiba waxaan leeyahay adigana waa- waxaan leeyahay fiid wanaagsan dhammaan waa salaamaya waa macalinsanida qabta gudaamo waa gartay macalin soo dhawow ee aragtidaada maxay tahay
aa waa mahadsan horta waa laga hadlaa waa run waay laakiin dad waxaa jira meelaha fogfog ay joogaan oo aragtidooda dad sida sida oo sidoo kale dad oo baajiya jira ayaa jira macnaha waxyaalo badan oo oo markaas ay arkaan dhinac jiro aan ka hadli karin sababta ay uga hadli karin wax kale mahee waxaa laga yaabaa telefoonada casrigaas smartphone inay haysina laga yaabaa nicli waxay gacan ay haystaan waa tahay iyo korontadii iyo hawl inay cariir ugu jiraan oo taas ayaa laga yaabaa inay sheegi waayaan waa marka tahay sidaas darteed ay- inay usoo gaari waayaan ayaa sababay ayaan dhihi lahay waa gartay marka caqabadaha ee sidee marka in loo gaarsiiyo xog haddii taa ay tahay waxyaabaha ay san usoo ay u heli karin xogtaas qaab noocee ayaa loo gaarsiin karaa xogaha ku aadan ee, inay helaan xogtooda iyo sidoo kale horumarinta taas waxaan qaab qaab noocee loo loo gudbi karaa loo gudbi karaa taasi in dadka meelaha fog joogaan korontadii iyo waxooda in la gaarsiiyo sidii macnaha ee gargaarkii markii u gaaro sidii ardada u hadlaan waxyaalaha musuq maasuq gargaarka uu sameynayo ama waxyaalaha markaas ee si macnaha oo hayad wixii markaas inkaasii loo dhunsana waxyaalaha dhunsana haddii arkaan waxyaalaha sidaas oo kale sida ay usoo gaarsiiyaan waxaa fiican wax walba oo baahida ay qabaan in laga cabsabtiro markaas kadib ayaa wax walba baahida iyo dhibaatooda markaas ay soo gudbin karayaan dhilaay mhm waaya waa mahadsan tahay macalin waa kaaga mahad celinaynaa sida barnaamijka noo qaatay waad ku mahadsan tahay waa tahay n waaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah ee baraarug oo radio kismaayo codka dowladda jubbaland si toosa idinkaga imaanaya barnaamijka waxaa marti noogu ah ruqyo maxamed axmed iyo sidoo kale cabdijabbaar maxamed jaamac maxamed yarow maxamed ayaa dhanka farsamada noo fadhiya xasuusino su-aasha toddobaadkan waa maxaa ka hor istaaga inaad ka hadasho arrimaha saameeya noloshaada maxaa ka hor istaaga inaad ka hadasho arrimaha saameeya noloshaada sida waxbarashada inaad waxbarasho hesho caqabadaha ku gadaaman in aadan waxbarashadii iyo sidoo kale adeegyada waxbarashada aadan helin ama biyo ama caafimaad ama sidoo kale ka qayb qaadasho go-aanada masiirga ee dowliga ama maamulka marka maxaa ka hor istaaga inaad ka hadasho arrimaha saameeya noloshaada maxaa caqabad ah oo aad isleedahay way kaa hortaagan yihiin n arrimaha saameeya noloshaada ama saameynta ku leh haddii aan si kale u dhigno noogu soo dir lambarka fariimaha gaagaaban labo sideed eber iyadoo aan dabcan ka akhrin doono halkan ee jawaabihiina sidoo kalena waxaad si toosa usoo beegsan kartaa lambarka idaacadda labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar isla isaga ayaad iyadana sidoo kale noogu soo diri kartaa aragtidaada oo kooban magacaaga iyo meeshaa joogtana noo soo raacay martida ayaan dib ugu noqonaynaa iyadoo sidoo kalena ay xusid mudan tahay inay dhegeystayaashu si toosa usoo beegsan karaan oo aan isku dhex wadayno martida iyo dhegeystayaasha intaba Een, waxaan soo dhaweynayaa ruqyo ee door noocee ayay warbaahintu ama warbaahinta caadiga ah iyo sidoo kale baraha bulshada ay ka qaataan wacyigelinta bulshada sideese loo sii horumarin karaa si qof walba uu helo xog ku saabsan go-aan qaadashada bulshada
maasha allah doorka ee number kow horta waxaa laga rabaa culummada inay dhaqaaqdo oy bulshada u dhaqaaqdo dhalinyarada inay dhaqaaqdo oy bulshada u dhaqaaqdo haweenka inay dhaqaaqdo oy bulshada u dhaqaaqaan sida fariimaha la isku gaarsiiyo wacyigelinta ay isku qabsato ee qof walba meeshuu taagnaa inuu meesha ka soo dhaqaaqo qofka haddaan wax ogeen waxba ma samayn karo waa tahay ha marka waxaan dhihi lahaa ana bulshada in lala beegsado oo culummadu dhalinyarada maamooyinkii ool abdan inay la isla kaho aragtada la isla lahaado hal aragta sida bulshada ay isku hesho oo la isku fahmo kala daadanaashada waxaa keenayso meesha hadduu wacyigelinba aan jirin oo culummadii doorkeedaba aan qaadanaynin maamooyinka doorkoodii aan qaadanaynin dhalinyarada doorkoodii aan qaadan qaadanaynin meesha waxaa ka soo baxayso aragti kala duwanaansha ani ana waxaan dhihi lahaa oon ku kordhin lahaa inay culummadu maamooyinkii dhalinyaradii oy wada kacaan oy door ku yeeshtaan sida oo wacyigelinka barax bulshada oo loo dhigi lahaa gabdhahaas kulli oo la isku helo ee, fahankeedan taas un baan dhihi lahaa haya haye cabdijabbaar eh, maxaa ku darlay su-aashaas door dhinaca iyo warbaahinta caadiga iyo baraha bulshada ay ka qaataan wacyigelinta bulshada niyo wax badan bay ka qaadan karaan waayo waxaan ognahay een, hal siyaabad baan ku dari lahaa in lagu xoojiyo keliya yaa tahay Eh, dalka waxaa ka shaqeeya communication tusaalahaan hormuud iyo isgaarsiin isgaarsiin baa ka shaqeyso waa tahay Een, hadda waagiga wacyigelinta covid nineteen waxaa ognahay in codad eh, loo marinayo baraha bulshada meel kasta ay ay joogaan soomaaliya waa tahay Eh, fariinta way gaaraysay si marka barnaamijkaas loo horumariyo in shirkadaha agreement lala galo heshiis lala galo.
heshiis lala galo haa oo codkii uu gaaro oo meesha uu sahlan waaye waa tahay waayo waxa kale dadka ay ka sameeyeen wada heli karaan waaye qof walba leen hormuud uu haystaa Een, asaa qof waco asaa la soo wacaa marka waxaa sahlanaanaysa in markiiba messagekii la rabay wacyigelinta ahaa Fariintii.
haa fariintii Mhm. inay si toos inay si loo sii toos mariyo.
markiiba usii marta Waayo.
haa Mhm.
Waayo, marka taasaa fududeynaysaa in ay warbaahinta sida ay ruqyana ruqyo ay sheegtay, sheegtay haa in dadkii isku yimaadaan isu ismaqlaan madaxay si guud loo loo baalkiyo loo Waa tahay.
bahalkeeyo
waa hagaag waa mahadsantihiin weli waxaan ku guda jirnaa dhegeystayaal ee barnaamijkeena gaarka ee baraarug oo radio kismaayo si toosa idinkaga imaanaya waa tahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijkan baraarug oo radio kismaayo si toosa idinkaga imaanaya codka dowladda jubbaland dhegeystayaasha ayaan dib ugu noqonaynaa si aragtidooda barnaamijka oo dhiibtaan islamarkaana ay si toosa usoo beegsadaan lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si aad su-aasha toddobaadkan ee ah maxaa kaa hor istaaga inaad ka hadasho arrimaha saameeya noloshaada aada uga dhiibato si toosa usoo beegso lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar sidoo kale lambarka fariimaha gaagaaban ee lacag la-aanta ah labo sideed eber noogu soo dir ra'yigaaga oo kooban adoo magacaaga iyo meeshaa joogtana noo soo raacinaya labo sideed eber noogu soo dir ra'yigaaga oo kooban lambarka fariimaha gaagaaban labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afarna si toosa usoo beegso islamarkaana waad noogu soo diri kartaa ra'yigaaga iyo aragtidaada si aad barnaamijka qayb uga noqoto labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si aad barnaamijka noogala qayb qaato oo ra'yigaaga aada uga dhiibato dhegeystahan aan sihayso barnaamijka qayb uga noqdo waa tahay waa ka xumahay leenka ka go-ay qaybaha kale ee barnaamijka ayaanu rajeynaynaa inuu aragtidiisa iyo fikirkiisa uu ka dhiibto maxaa ka aad ka hadasho arrimaha saameeya noloshaada labo sideed eber ayaad ku soo diri kartaa ra'yigaaga oo kooban martida barnaamijka ayaan ku noqonayaa ruqyo maxamed axmed iyo sidoo kale cabdijabbaar maxamed jaamac ayaa barnaamijka marti noogu ah waxaan eh, siinayaa cabdijabbaar eh, maxamed jaamac sidee ayay tiknolojiyadda kale sida teleefoonada gacanta uga qayb qaataan isgaarsiinta xog sax ah oo ku saabsan ka qaybgalka bulshada gaar ahaan haweenka dhallinyarada iyo barakacyaasha
Een, waa su-aal fiican waaye oo aada muhiim u ah Een, sidaan wada ognahay eh, telefishinada eh, iyo teknolojiyadda gacmaha aan ku wadano sida mobeelada screen touchka ah waxay aada u sahlayaan mobeelada waaweyn ee tataabashada ah.
Ha, tata- tataabashada ah waa tahay waxay aada u sahlayaan inay gudbiyaan fariimihii wacyigelinta ay gudbiyaan waa tahay waxay kaloo aada een, u sahlaysaa in qoraaladii wacyigelinta Mm.
oo dhamaystiranna ay gudbin karaan waa tahay Een, waxaan ognahay si qof walbaba oo Sooma- oo muwaadin soomaaliyeed ah in ugu yaraan gurigiiba saddex ama laba moobeel Mhm.
in laga heli karo waa tahay oo screen touchka ah Mhm.
waana waxa ma aragtay een, u baahan Mhm.
in wacyigelinta uu ku gaaro eh, eh, eh, qaab cod ah cod ahaan uu ku gaaro Een, waana wax sahlan waxaan ognahay een, whatsappka waa waxa ugu badan aada u isticmaasho marka laga tago baraha bulshada waa communication clear oo isku sameynayo inuu dadkii isku xiro gruubo fara badan ay ku kala jiraan oo messajada codadka ay ku gudbin karaan waxaan kala ognahay in ay ka caawinayso dhallinyarada haweenka tusaale ahaan barakacyaasha ah inay muhiim tahay inay fariimahooda ay isku gudbiyaan si cod ahaan ah marka waxa keliya u sahlan waaye isticmaalkeedana qof kastana uu heli karo waa intaasaan kusoo gabagabanaya
wa waa tahay ruqyo ayaan siinayaa ruqyo inta badan isgaarsiinta oo kale iyadoo door noocey ka qaadataa in xog saxa oo ku saabsan inay bulshadu helaan xogaha iyo macluumaadka la xiriira noloshooda waxyaabaha saameynta ku leh inay helaan isgaarsiinta u fududeyn karta maxay tahay si qeyb lixaadla ma ka qaadataa isgaarsiintan hadda sida fudud ugu baahday deegaanada iyo gudaha caalamka intaba maasha allah adduunkaad horumaraa la gaaray isgaarsinkan wax buu fududeeyaa Haye.
wax dhan wuu fududeeyaa waa saas Eh, adduunka wax alle wixii jira isgaarsinkaasaa lagu adeegsan karaa Mhm.
wixii fiicanbo ani weli waxaan dhihi lahaa in oo lagu xiro sida hormuud amal eh, fariinta wacyigelinka in moobeelaha oo fariin oo kale looga dhigo oo looga xiro sida bulshada oo dhegtooda ugu dhacdo markuu soo dhacay nooc kasta waa loo adeegsan karaa ee, moobeelahan wax walbana way fududeyn karaan waxaan saan loo loo badanayo kanaa fududeynayo waxtarkiisa aaduu u fiican yahay ee, shaqadiisana way fiican tahay isgaarsinkiisana meel dheer uu gaaraa Waa meel tahay.
dhow ma kusoo noqonayo
wagaag dhegeysta ayaa ku jira qadka aan siiyo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga halkaa joogto walaal
يزيد بالعدد waa ku soo dhaweynayaa aragtidaada
waxyaabaha qaarkood waxaa jira waxyaaba aan afka soo bari karin oo bulshada markaad u sheegtay ay kugu caynayaan ma- ma garata hayee marka kuwa waxyaabaha caynkaasi oo kale ayaaba jiro oo aan bulshada lala wadaagan karin taasoo markii aad cabashada soo bari lagugu caynaya lagu leeyahay oo sidaa baa tahay sidaa baa tahay marka arrintaas ayaa saameyn keenta waa gartay
marka arrintaas intay jiraan waxaa weeyaan haddee wax kagaya ma jiraan dad hoose si hoose lagu sheeganaya ma jiraan qof walba markuu xogtaada ogaado banaanka uu la soo wadaagaya dadku u faafinaya markaa uu leeyahay saa iyo saa buu sameeyeysu marka hadalheyn bayna noqonaysaa marka arrintaas sidaa baa keenaysa walaalle waayahay waa hagaag waa mahadsan tahay aada kaaga mahad celinaynaa sida aad barnaamijkan looga qayb qaatay aragtidaada iyo fikirkaaga Een, waa hagaag weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah ee baraarug radio kismaayo ayuuna si toos ah dhegeystayaal idinkaga imaanaya welina waxaan ku wadi jirnaa martida iyo sidoo kale ee su-aalaheena barnaamijka iyo ka markaasi kaga jirno barnaamijka waa tahay weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhegeysta ayaa qad ku jira asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waan ku soo dhaweynaya walaal magacaagii halkaa joogto
magacay waa maxamed cali waxaan joogaa goobeyna joogaa waa gartay maxamedow ee maxay tahay aragtidaada ama haddii aad su- su- su-aasha ka jawaabto
horta ee, waxyaabaha igu hortaaya waxaa ka mid ah haddaana hadlo codkeyga aan dadka u gudbiyo ee, lama lama gudbinaayo sida wax u sheega lama sheegaayo oo alibidgaranayaa Mhm.
xagga saxaafadda ee, haddii gudoomiye deegaankaas oo kale oo arrimaha u sheegoo kale wax bulshada ku saabsanna igamaba qaadanayo marka marka cabsi baad ka qabtaa in xogtaada say ahayd loo gudbiyo haa cabsi xooganaasi qabaa sidaasaa eh, marka waxay noqonaya inaad iska aamuso oo aan bulshadii ama wax iga qaldan ama aniga wax iga qaldan inaanan gudbinin Warka xal- Maadaama aan la xal- gudbininba.
waa gartay xalka maxaad u aragtaa marka si xogtaada ay u baahdo oo saad rabta loo baahiyo halka waxaan u arkaa in markasta shir dadweynaha la qabanayo waa wax alla dadka dan yartaa dadka laga tira badan yahay in codkooda la maqlo oo loo gudbiyo bulshada Mm.
ama hay-adaha waxay ugu qabtaan hagaag waayahay aada oo mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa sida aa barnaamijka noogala qayb qaadatay aragtidaada iyo fikirkaagana waad ku mahadsan tahay barnaamijka waxaa marti noogu ah ruqyo maxamed eh, axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka degmada ee kismaayo iyo sidoo kale cabdijabbaar maxamed jaamac oo isagana ah qabiir dhanka saxaafadda barnaamijka ayay labadaba marti noogu yihiin dhegeystayaasha iyagana si toosa ayay lambarka idaacadda usoo beegsan karaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si ay barnaamijka qayb uga noqdaan oo ra'yigooda ay uga dhiibtaan islamarkaana lambarka fariimaha gaagaaban ee bilaashka ah ayay ra'yigooda noogu soo diri karaan labo sideed eber ayaad noogu soo diri kartaa ra'yigaaga sidoo kalena een, iyadoo aan halkan ka akhrin doono fariimahooda iyo aragtiyahooda si ay barnaamijka qayb uga noqdaan
Abkayabaab isku duubnimaa, ku duubnimaa, abkayabaab isku duubnimaa. Abkayabaab isku duubnimaa, ku duubnimaa.
waa tahay kaalinta dhegeystayaasha ayaan weli ku guda jirnaa assalaamu calaykum wcalaykum salaam walaal waan ogahay aad baan kuu soo dhaweynayaa magacaaga halkaa joogto xasan kaasi cabad galcad waa gartay xasan uu soo dhawow ee, su-aasha iyo jawaabteeda
Eh, haddaan barnaamijka hore uguda galo horta haddii xogtii ama eh, waxyaabaha ii hor istaaga waxay isdhihi karaa dee cabsi laga qabo in markaasi la dhalaceeyo qofkii ama dhibaato halka uu kala kulmo Mhm.
marka siyaabaha ayaa ugu wanaagsan leeyahay dhibaatada uu ka baqaya maxay tahay marka haddii uu baahiyo ee, wixii saameyn ku lahaa noloshiisa maxay tahay waxyaabaha uu ka baqayo ama uu gocanayo
maxaa laga yaabo haddii wixii isaga u baahiyay dib dib in uu ama Mhm.
eh, wax un loo geysto marka siyaabahaas ayaa ugu weyn Mm, hagaag waayahay waa mahadsan tahay aadan kaaga mahadcelinaynaa dhegeystayaasha een, ah, laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa usoo beegsan karaan si ay barnaamijka qayb uga noqdaan oo ra'yigooda ay uga dhiibtaan
dadka yagow sharabta indiya deeqiyo wanaag ku durduurataa dadka yagow isku duubnimaa ku duubnimaa dadka yagow isku duubnimaa dadka yagow isku duubnimaa ku duubnimaa dadka yagow isku duubnimaa
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijkeenan gaarka ah ee baraarug toosa idinkaga imaanaya Een, dhegeystayaasha ayaan dib ugu sii noqonaynaa iyo sidoo kale martida barnaamijka iyadoo dhegeystayaasha ay laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si toosa usoo beegsan karaan sidoo kalena ay fariimaha noogu soo diri karaan haddii uu dhanka leynka u soo bixi waayo islamarkaana ay macquul noqon weyso inay si toosa noo soo beegsadaan fariin ayay noo reebi karaan annaga ayaa si toosa halkan uga baahinaynaa aragtidooda iyo fikirkooda ku aadan waxyaabaha markaasi ay doonayaan inay kala qayb qaataan barnaamijka martida barnaamijka ayaan dib ugu noqonayaa een, ah, ruqyo maxamed axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka ee degmada ee kismaayo maxay yihiin dadaalada iyo sidoo kale ama mashaariicda ay dowladda iyo hay-adaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah ay si wada jir ah ee uga fuliyaan bulshada si dadka loogu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan maamulka deegaankooda
sax maxaa yihiin bulshada dagaalada ama mashaariicda ay dowladaha hay-adaha dowlado Mhm.
weydiisay qodobkaasi ee, waxaa waaye bulshada oo loogu fulinaa waxyaalo badan ah, oo loogu fuliyaa ee, bulshada Waaya.
oo ugu fuliso ee, dowladda mar walba ee, way ka warhaysaa way la socotaa ee, qaabka ay u socdaan way la socotaa dhaqdhaqaaqooda ay la socotaa socoto gaar badan bay ku siisaa ee, dowladda marka maxay yihiin mashaariicyada iyo sidoo kale eh, howlaha markaa u fududeynaya dowladda iyo hay-adaha kuwa gudaha iyo kuwa caalamiga ah si ay si wada jir ugu fuliyaan bulshada si loogu dhiirigeliya inay ka qayb qaataan maamulka deegaankooda maasha allah waxay ugu fuliyaan ee, midnimo Mm, ee, wadajir waa tahay ma kala soocaan ee, maamul siman ay ugu fuliyaan bulshada ani aragtidayda
Mhm.
ee, waxqabadkoodii bulshada uguma xuma
waaya waa tahay eh, haye maxaa ku dar lahayd eh, cabdijabaar
qodobka hadda miyaa isla su-aasha hadda eh, maxay yihiin eh, dadaalada iyo sidoo kale mashaariicda eh, dowladda iyo sidoo kale hay-adaha kuwa caalamiga ah iyo kuwa gudahaba ay tahay inay si wada jira u fuliyaan si bulshada loogu dhiirigeliya inay ka qayb qaataan maamulka deegaankooda
Een, waa mahadsan tahay waxaan dareemayaa su-aal aada u fiican inay tahay su-aashaas waaya een, ka qayb qaadashada ee, doorashooyinka waxaan wada ognahay dalka wuxuu waxau ku qaybsadaa badanaa waxaa la yidhaha afar dhibic shan waaya waana caqabadaha ugu badan waaye ee soomaalida ee, ee, ma dibdhaca ku keeno waa tahay waa awood qi- awood qaybsiga reeraha awad qaybsiga reeraha waaya Een, waayo afarna dadaa la siiyey eber dhibic shanna dadaa la siiyey waa tahay marka waa caqabada keliya ee u baahan in wacyigelinta dadka inay wada siman yihiin inay kuraasta u wada siman yihiin inay cadaaladda xaggaas ee, masisinaan wax u helaan waayo waxaa ognahay een, qof kasta oo musharax ah Mm.
wuxuu leeyahay waxaan ka shaqeynayaa cadaaladda iyo sinaanta waa laba qodob oo soomaaliya aad mar kastaba godob ay ka gasho waa tahay cadaaladna lagama shaqeey sinaanna lagama shaqeey waayo madaxweynihii ra-iisul wasaarihii golihii wasiirada baarlamaankii agaasimayaashii kulli waxaa waxaa lagu kala qaadanaya four point five waa gartay laakiin taasoo ma ahayn eh, nidaam looga guurayey eh, dagaalkii sokeeye iyo sidoo kale dhibaatooyinkii dalka ka dhacay oo soo ma ahayn nidaam la rabo in lagu gaarsiiyo dowladnimo iyo wadajir oo bulshadu ay sidaas in la isku sidko xoogaa la isku soo dhaweeyo ay ahayd waxyaalaha maantana hortaagan caqabadahoodii bilowgoodii ahayd waa gartay haddii een, eh, barakacayaasha dadka barakaco oo deegaan ka soo barakaco waa dadkii soomaaliya ugu hanti badnaa waaye waana dadka la yidhi zero point five waaye waayo beerihii oo dalka uu ku ladnaa bulshadii intii kalena intifaacooda dadkan baa gacanta ku hayo Mm, wax soo saarkii xoolihii dadkana gacanta ku hayo waa tahay haddana way soo barakaceen soo maa Mm,
markay soo barakacaan xuquuqdii ma heleen
waa gartay marka maxay yihiin mashaariicaha dowladaha iyo ilaha inay sameeyaan ay tahay si eh, bulshada loogu dhiirigeliyo inay maamulka qayb ka noqdaan oo ay ku beeriyaan afkaartooda wa- si ay sidaas sida hadda aad sheegaysa oo ah in dadkii cadaaladda ay u sinaadaan ayaana ay u raadsadaan calafkoodii iyo xuquuqdooda maxay tahay mashaariicyaha is leedahay waa in loo ogolaa reer qabsan karaan hadli karaan la doodi karaan kuwa keenay four point five-ka waa tahay oo wacyigelin aada u dhammaystiran baraha bulshada idaacadaha een, waxa ay- whatsappyada waa tahay mesajyada fariimaha telefishinada Mhm.
waa inay muujiyaan in dadka ay wada siman yihiin ayagana xaqay u leeyihiin inay waxay xaq u leeyihiin ay raadsan karaan si cadaalad ah oo nabad ku jirto oo sinaanna leh Mhm.
marka waxaa loo baahan yahay ee, wacyigelinta laftigeeda in sinaan la sameeyo shirarka lagu casuumo barnaamijyada noocan oo kaleeto Mhm.
ayagaa mudan waa tahay in la keeno dadka barakacyaasha ah Mhm.
oo la yidhaaha hadla Eh, caqabadaha in haysta muxuu- ma- maxay tahay hay-adaha ka cabanaa dadka badanaa fiiri hay-adaha waxaa ognahay dadka marka lafaha la qoraa weli eh, waxay la tahay lafaha umaada fiirsanin Waaya.
waxaan la yidhaha beneficiaryga marka hay-adda ay soo baxdo faa'iidaysanayo wax laga sida looga faa'iidaysto boqolkii sagaashan waxaa ka faa'iidaysta dadka lacagta la ka faa'iidaysto waxaad gudubka ugu weyn oo dhaca waay waayo markay kaamka barakaca timaado hay-adda timaado eh, kuwa ka soo kacay guryo villooyin ah oo baawur wato lacag wato ayaa waxay ku waxay ku gadanayaan in beneficiaryga lacag ay ku gataan kii maskiinka ahaa kaamka joogayna suu meeshu u taagan yahay meeluu u marana ma haysto meel uu wa- wax ka raadsadan ma yaqaano boqol qof oo loogu talagala meesha waxay ku dhammaadeenba
marka marka caqabadahaas caqabadaha ugu oo- badan caqabadahaas oo laga yaabo inkastoo dowladdu ay dadaal badan ku bixiso oo eh, xaafadaha iyo sidoo kale goobaha qaar ay joogaan ciidamadii booliiska iyo sidoo kale maamulkii xaafadaha iyo deegaanadaas marka maxay tahay tallaabooyinka kale ay tahay in ay si wada jira u qaadaan hay-adahan fulinaya mash- mash- mashaariicdan iyo sidoo kale dowladda intaba
Een, hay-addu way og tahay dhibaatada dalka ka jirto dowladdana way og tahay waxaa jiro hab dadkan dowladdu dabcan dee iyadaa mashruucan in la fuliyo La rabto.
iyadaa ka shaqaysay Iyadaa ka oo shaqaynaysa.
siyaasadeeda lagu keenay marka haddana in dulmi lagu sii sameeyo bulshada oo Ma- ma markhaati kici karto oo ma- ma dowladda kabar- kuma safan karto may lama safanayso Mm.
alaashaan waxaan ka wadaa musuqa ah boqolkii sagaashan qarsoon waa tahay marka musuq qarsoon baa dadkii maarata xaqooda lagu duufsanayaa marka waa inay tahay tallaabo ay ka qaado waa inay marka dowladdu oo tallaabo mararka qaar qaadaa ayay- oo oo isla barakacayaasha naftigooda waa in idaacadda la keeno ay hadlaan oo ay dhahaan xaqeenii Mm.
ma helin cadaalad ma helin wixii aan xaq u lahayn waaya ya Mhm. waa tahay Waayo, waxaan siinayaa waa tahay iyo soo dhow maam Ee, dadka oo oo lafaha la siinayo Mm.
waxa oo marka sida walaalkay uu sheegay markaan ani xoojiyo dad oo dabaq degan yahay ma aragti dadkaasaa kaa hormarayan inta dee wax laga qaadayo waxaad arkaysaa gaariyaal waxay wixii inta laga qaado waxay kusoo noqonayaan kismaahay kusoo noqonayaan gaariyaa dadku lagu shubnaa meeshaasaa la geynaa because yaa wax yeelayo qofka oo shaqada wada waay kuwa lacagta leh waay waxay wadayaan habartooda walaashooda eedadooda abtagooda wacyigelin weyn qoladaas oo oo wax samaynaysa naftarkooda in wacyigelin bilaaran loo sameeyo dhibaatada oo oo miidiyaha la keeno ahee waxaas oo la keeno oo fursad loo siiyo codkoodii leen cabsiyaa ku jiro barakacga ma ogtahay waxna waxa lagu waabsanayna way jirtaa haddii adig oo aad hadasho intaanba kaa guurina ani waad guuraysaa adi ma hadli kartid gurigaa adi aad leedahay qof kalaana keena waa lagu siiyo.
waa tahay waa hagaag Een, waayahay waa hagaag weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah oo si toos a idinkaga imaanaya radio kismaayo codka dowladda jubbaland een qiimihii dhexe ayaanan weli markaa taaganahay
isku duubnima dadka yagow duni kaga baxnaa dadka yagow deeqiyo wanaag ku durduurataa
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan markaasi isla soo gaarnay Een, ah, martida ayaan siinayaa su-aalahooda iyo sidoo kale aragtiyahooda ugu dambeeya haddii aan ku hormaro ee guddoomiye ku-xigeenka Ee, m- maxaa xal ah oo isdhihi lahayd Een, way tahay tallaabada in la qaado si looga hortago ficilada qaar islamarkaana bulshada ay u helaan xogahooda oo ay uga gudbaan waxyaabaha ka hortaagan inay ka hadlaan arrimaha saameeya noloshooda
Ee, number kow xal wuxuu noqon karaa ee, in bulshadaas la helo in nambarahan gaagaaban loo qaybiyo sida cabashadooda ay kusoo gudbiyaan in wacyiga loo badiyo in oo loo saro kaco dadkoo dhan Ee, hal kale ma hayna xalka wuxuu noqon karaa wacyigelin in loo helo codkoodana xurnimo loo siiyo oo cabsiga dhan laga bixiyo waa tahay ay soo hor fadhiistaan Mm.
miiska wadahadalka Ee, xal taas un baan dhihi lahaa ani aragtidaydii Mhm. Ay, cabdijabaar waxaa ognahay hadda kismaayan ku nool nahay kismaayana waxay leedahay idaacadda maamulka oo radio kismaayo hadda aan fadhino Een, wax waxaa jir la yidhaaho media investigate waayahay oo xaq u leh baarista warbaahinta warbaahinta dabagalada ay warbaahintaha samayso.
dabagalaha samayso Mm.
marka een, hadda meeshaan fadhina wa- waxaa tv-ga dowladda maamulka jubbaland waaye waayahay Een, awood buu u leeyahay in barnaamijyadan caqabadaha ay taagan inuu qayb weyn ka qaato bulshadii codkoodana baahiyo sawirana baahiyo waxyaalo badanna uu uu u sahli karo waxay anfici doontaa in mar dambe musuqmaasuq dambena una dhicin kumanaan barakacyaal ah ee xaqooda si sinaan ku helaan marka radio kismaayo awood buu u leeyahay inuu howshaa qabto howshaas ee, xilliyada ay ku habboon tahayna waa taqaanaan waqtiyada wax la bixiyana waa taqaanaan meelaha wax laga bixiyana waa taqaanaan marka waxaan ku xujinayaa in la isticmaalo media investigate waayahay waagaag aad baa umahadsantihiin dhegaysigeena iyo fariimaha aad markaasi nala soo wadaagteen hadda waxaan aqrin doonaa qaar ka mid ah fariimaha ama s m s-ka aad noo soo dirteen ama ay noo soo direen dhegaystayaasha dhegaystahan waa maxamed cabdiraxmaan cali oo jooga dalcadda wuxuu leeyahay xogta qofka inuu baahiyo waxay ku xiran tahay inuu helo meel uu mariyo iyo sidoo kale dowladda inay si dhab ah markaa ula falgasho bulshada si wax looga qabto arrimaha hortaagan inay bulshada si toosa usoo gudbiyaan ee fariimaha iyo sidoo kale waxyaabaha noloshooda saameynta ku leh dhegaystahan kale waa farxiyo cumar cismaan oo joogta mariino magaalada kismaayo habeen wanaagsan habeen lamida ayaan leenahay waxay leedahay adiga iyo martida waa idin salaamayaa ee salaan taas lamida ayaan hawada kuu soo marinaynaa Een, haddii aan gudagalo aragtideyda bulshada waxyaabaha ka hortaagan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah oo ka cabsanaya waxyaabihii ay gudbin lahaayeen inay caqabad uga imaato iyo kuwo meel ay mariyaan ra'yigooda iyo fikirkoodana la waxaan dhihi lahaa in loo sameeyo warbaahinno iyo sidoo kale boostiyo ay markaa kusoo gudbiyaan aragtiyahooda iyo fikradahooda si loo arko xogaha iyo waxyaabaha markaa ay tabanayaan leylo cumar cusmaan oo iyadana joogta dalxiiska waxay leedahay habeen wanaagsan habeen la mid ah aragtideedu waxay tahay in loo helo bulshada madal ay ku kulmaan oo aragtidooda lagu jamciyo si loo ogaado waxyaabaha ay bulshada kala tabanayaan iyo caqabadaha dhexdooda ka jira way mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasheenna ee haleeli waayey si toosa inay noo soo wacaan balse ra'yigooda si kooban noogu soo diray lambarka ee fariimaha ee idaacadda waxaan soo gaarnay dhegaystayaal dhammaadka barnaamijka oo maanta aan kaga hadlaynay sida ay bulshada u heli karto xog ay fahmi karto si ay si buuxda uga qayb qaataan arrimaha maamulka iyo horumarinta bulshada mar kale waxaan idin xasuusinaynaa su-aasha toddobaadkan maxaa ka hor istaaga ama maxaa kaa hor istaaga inaad ka hadasho arrimaha saameeya noloshaada noogu soo dir kana s- ama kaga soo jawaab lambarkan ee lacag la-aanta ah ee fariimaha gaagaaban loogu talagalay labo siddeed eber ayaad noogu soo diri kartaa si aad ra'yigaada aad markaa noo soo gaarsiiso islamarkaana aad barnaamijka qayb uga noqoto dhegaysta nagu soo biir toddobaadka dambe markaas oo aan kaaga ha- aan ma aan kaga hadli doono aan idhaahde sida haweenka ay uga qayb qaadan karaan dadaalada lagu yaraynayo laguna eh, xallinayo colaadaha iyo rabshadaha ka jira deegaanada intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkii saxiga nabadgelyo